bsmi اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab اlعaalamiin wالsalaaةu وaلsalaamu عalى أشhrف الأnbiyaaءi وأشhrف الmursalin nabiyina mxamedi وعalى alih وأصxaabihi wman tabicahum bإxsaan ilى ywm الdiin waxaa inoogu dambeeyey shalaytoo dersigii ka warramayey alqaradu min ilqaaءi اlkhabr ujeeddooyinka warka loo sheego markaad hadal sheegayso wax ka warramayso ujeeddooyinka looga warramo waxaana layna soo yidhi laba ujeeddo ah ugu muhiimsanoo qofka aad la hadlayse mukhaadabkaaga ah inaad warkaa u faa'iidayso waxaanu ogeyn inaad u faa'iidayso u sheegto taa haddii laga yimaado wax uu og yahay adiguna inaad la og tahay inaad u faa'iidayso sidii qofkii qofka ku yidhi yani laqad nahabta min nawmika alyawma mubakiran saaka hurdadii goor horaad ka toostay macnaha wuxuu halkaa ka hadalkaas macnihiisu daaran yahay weeye waan ogahay inaad goor hore toostay taana laazim ulfaa'iida ayaa la odhanayaa labadaa ujeeddo haddii uu hadalku ka baxo waxa uu u baxaa waxyaabo kale ayuu noqdaa oo matalan ba ay ka mid tahay alistirxaam naxariis dalab ama ay tahay idhaaru dacfi qofku inuu daciifnimadiisa muujisto nebiyullaahi muuse calayhi salaam markii uu gabdhihii u waraabiyey adhigii uma tawallaa ila dilli dabadeedna wuxuu tegey meel hadha buu tegey oo hadhkiibuu iska hoos fadhiistay waxa uu yidhi rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiirun ilaahow rabbi ow rabbigaoo wixii aad ii soo dejiso oo khayra waa isaga baahanahay ninkaa qariibkaa baan ahay oo meel aanu cidna ka oqoon cadowgu eryanaya ka soo cararay dabeedna dhul aanu cidna ka oqoon yimi marka waxa weeye waa iska idhaaru dacfi waxba ma haysto ilaahu cidii sakhir weeyaan waxyaabaha waxaa ka mid a hadalka loo sheego idhaaru taxasur wax la yidhahdo qofku inuu muujisto murugo iyo xusni iyo murugo oo waxyaabo ka tegay uu qoomamonayo waxaa ka mid ah inuu faanayo waxaa ka mid ah alxahu cala asacyi waljiddi in la isku booriyo maanaa in la dadaalo laisku booriyo in warka loo sheego waxyaabo kale waxaa ka mid ah tawbiikh ma wada sheegin laakiin cilmigan la yahao balaaqada ama cilmulmacaaniga wuxuu ku barayaa hadalka in la ablaableeyo oo la hadalkan ujeeddadiis horta waa maxay hadalow hadal ma tahay maogta ma ahayn hadalka haddii lagu hadlo amase la qoro ujeeddaa laga leeyahay ujeeddadaa laga leeyahay inaad ka fikirto tidhaahdo hadalkan ujeeddadiisu waa maxay marka namuudajkaas ayaynu in yar si aan ugu caddayno maaragtay tusaalayaasha ayaynu sii eegi doonaa namuudajun haadaa kani namuudajun weeyaan namuudajkaasoo fii bayaani aqraadi alakhbaari khabarrada ama wararka ujeeddooyinkooda ujeeddooyinka caddayntooda ku saabsan almihaalu lawal ama namuudaju lawal wuxuu odhanayaa kaana mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ahaa radia allaahu canhuye xasana siyaasati nin maamul wanaagsan buu ahaa iyo wa tadbiiri maamul wanaagiisa waxaa ka mid ahaa yaxlumu wuu dulqaadan jiray fii mawaadici alxilmi meelaha dulqaadka ku habboon dulqaad buu dhigi jiray oo isaguna wuu dulqaadan jiray wa yashtadu waa adkaan jiray oo si adayga buu dadka ula dhaqmi jiray fii mawaadici shiddati meelaha shiddada ku habboon hadalkaasi waa yani waa waa faa'idat lkhabar mucaawiye inuu sidaa ahaayo oo sidaa wuxuu maamuli jiray baa laynoo sheegayaa namuudajka labaad muxuu noqonayaa nin baad waxaad ku tidhi laqad addabta waad edbisay banina baniika wiilashaadii waxaad ku edbisay biliini jilaaciya warifqi waxaad ku edbisay adoo aan maaragtay cunfi iyo dagaal iyo dil aan aan ku edbin wuxusheeg iyo waanin iyo rifqi iyo liin baad ku edbisay carruurtaadii laa bilqaswati aday kumaan edbin walciqaab iyo ciqaab hadalkaas muxuu noqonayaa ninku carruurtiisa dee wuxuu ku edbiyey isagaa ogdee marka waa laazim alfaa'ida waxaa weeye odayow carruurtii maasha allah inaad si fiican carruurtaadii u tarbiyaysay oo ilaahayna kuu hagaajiyey adiguna si fiican aad u edbisay waan ogahay weeyaan alla dadku hadday sidaa wadayey lahayn bay ka dhigantah oo carruurta waa la sabsabaayo ila wuxuu wadade haddaad kaga weheyso oo kaga cadhaysiiso kaga xanaajiso dee adigoo ma jeclid in lagu dilo oo laga xanaajiyo oo lagu xoog sheegto ma jeclid marka ilmuhuna waa saas si kale oo edbin ah oo wanaagsan in loola dhaqmo ayuu u baahan yahay kaasina waxaa weeyaan waa laazim lfaa'ida miithaalka saddexaad wuxuu noqonayaa tuwufiya waa la oofsaday cumar bnu khadaab cumarkiina khadaab aha radia allaahu tacaala canhuye sanata alaain wa cishriina min alhijra saddexiyo labaatankii hijrada markii laga joogo ayaa cumar oo la oofsaday oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naftii uu ka qaado oofsaday hadalkaasina waa waa faa'idat lkhabar waxaa laynoo sheegayaa qofkan taarikhdaa oqoon goortii uu cumar dhintay taarikhdaa qofkii aan oqoonin inuu dee warkaa fahmo oo khabar kaa qaato ka saddexaad waxaa weeyaan cafwanka afraad qaala abu firaas alxamdaaniyu shaacirka abu firaas alxamdaani la odhan jiray wuxuu yidhi wa makaarimii cadad nujuumi wa manzili maawa alkiraami wa manzili aladiyaafi wa makaarimi sharaftayda iyo karaamooyinkaygu cadadu nujuumi xidigaha tiradooda wey aad iyo aad bay karaamadayda iyo sharaftayda u badan tahay buuhi waa manzili gurigayguna waxaa weeyaan ma'wa lkiraami dadka wanaagsane meeshay u hoydaan weeyaan ragga sharafta leh ee diiqsiyaalka ee fiicfiican meelaha isugu yimaadaana waa gurigayga waa manzilu adyaafi waa meesha ay martidu degto gurigaygu wa makaarimi cadadu nujuumi wa manzili waxaanu kaamil wey mawa alkiraami wa manzili alyaafi hadalkaa markuu leeyahay ninka la yahdaa abu firaas hadalkaasi waa fakhri wuu faanayaa oo waxa weeyaan laazimu lfaa'idana maaha faa'idat lkhabarna maaha laakiin waa fakhri weeyaan fakhri buu faa'idanaya hadalkaasi miaalka shanaadna waxa wey qaala abu ayib wuxuu yidhi waa almutanabi axmed ibn xuseyn wma kulu haawin liljamiili bifaacilin walaa kulu facaalin lahu bimutamimi wamaa kullu haawin mid kastoo jecel ma ahaanin liljamiili mid kastoo wanaagga jeceliba ma ahaanin bifaacilin mid wanaagga sameeya maaha qof kasta oo jecel wax wanaagsani wax wanaagsan mid sameeya ma aha walaa kullu facaalin mid kasta oo sameeya wanaaggana oo ku kaca wax wanaagsanna bimutamimin mid dhammaystira maaha lahu ficilkii wanaagsanaa horta dadkao dhan way jecel yihiin ay dad wanaagsan noqdaan oo ay wax wanaagsan sameeyaan oo wax wanaagsan laga sheego oo dadka ugu fiicnaadaan yah ninkaa odayga ahee xoogaaga majintiisa yar markuu soo helo halkaa iska qayalaya halkaa yar fadhiya maxaa muxuu markuu fadhiyo yar murqaansiya maxaa kusoo dhacaya allah allah qofka ugu sarreeyo noqo oo sidaa yeelo sidaa yeelo yani waxaa iyo waxaa o laakiin ma samaynaya dee markuu ka kaco waa iska caadigiisii walaa kullu facaalin nin kasta oo sameeya maaragtay waxa wanaagsanay jamiilka bimutamimin lahu mid dhammaystira maaha oo waxaa weeyaan hadiya jiri bini aadamka nusqaan baa iskaga sugan oo ma dhammaystiro wixii wanaagsanaa hadalkaasina waxaa weeyaan isaguna muxuu noqonayaa waa kullu jamiilin waa waxaa weya waa faa'idat lkhabar weeyaan wuxuu inoo sheegayaa bini aadamku inaanay dhammaystirnayn wa qaala aydan haddana mar kale wuxuu yidhi waa abu ayibe yarsi isagoo u barooranaya o u baroordiiqaya ukhta sayfi dowla ninkii sayfe dowle la odhan jiray walaashii baa dhimatay waayahay markaasuu u barooranaya gabay qasiiduu u tiriyey qadarta yaa mowtu kam afnayta min cadadin biman asabta wa kam askadta min lajabin qadarta wallahu almustacaan waad khiyaanaysay yaa mowtu mowdow geeriyey waad khiyaanaysay aahey ninkii sayfudeelo odhan jiray waad khiyaanaysay kam afnayta imisaad dhammaysay min cadadin tiro imisaad dhammaysay imisaad dad laysay oo aad ku laysay baxay biman asabta kanaad asiibtay ee sayfi dowle la ydhaahdaa imisuu dadlaayay isaga laftiisu wa kam askata imisaad ku aamusisay min lajabin qaylo iyo saqadhna imisaad ku aamusisay hadalkaa macnihiisi waxaa weeyaan uu leeyahay ninkan sayfudowle la yahdo dagaal ku maqan oo gaaladii soo laynayaa ayaa walaashii sii dhimatay marka wuxuu leeyahay ninkan sayfudowle la yidhaahdee aad walaashii sii dishay isagoo dagaal ku maqan aduu kuu shaqaynayay haddaad geerida tahay sida geerida uu kuugu shaqaynayna waxa weye imisuu dad laayay aduu kuu laayaa dadka dee gaaladan oo leynaya madaxa ka gurayo miyaa dadkii aad rabtay inaad laysa aanay ahayn dabeedna isagoo dadkii kuu soo laynaya oo kuu maqan oo kuu shaqo tegey ayaad adigii sii khiyaanayso walaashii usoo dabamartay buu ku leeyahay oo walaashii dishay waa sida uu u leeyahay wy kuma raacsanine qadarta waad khiyaanaysay yaa mowtu geeriyey waad khiyaanaysay kam afnayta imisaad baabiisay min cadadin tiro imisaad baabiisay biman asabta ninkan aad asiibtay ee walaashii dishay imisaad qof ku dishay oo gacantiisa iyo seeftiisa imisaad dad ku dhintay wa kam askabta imisaad ku aamusisay min lajabin qaylo iyo buuq meel ka kacay iyo rabshado meel ka kacay imisaa sayfudoole soo aamusiyey hadalkaasi dee waa rataa oo waa uun waxa weeyaan waa ka ujeeddada uu sheegayo waa kaa inoo sheegayo waa rataa weeye waa baroordiiq waay intaasaynu ka kaaftoobayna waa badan yihiinoo dee way soconaysaa oo ilaa halkaas ayuu maaragtay sii socdaaye haddii kale waxa weeyaan waana ka shaqaysan yahan baan umalinayaa shaqadaa eegi doontaan insha allahu tacaala khulaasadu waxa ay tahay hadalka waxaa loo sheegaa inaad qofka aad la hadlaysa mukhaaabkaaga aada u faa'iidayso ama waxaa loo sheegaa inaad og tahay ina hadalka warka aad sheegayso isaguna uu og yahay oo laazim alfaa'iida ayaa la ydhahdaa kii hore wulida nebiy sal alla alay slam caamal fiili buu inoogu mihaaliyey kii labaadna nahata min nawmika alyowma mubakiran buu inoogu mihaaliyey waxyaabaha kale oo noqon kara waxaa ka mid ah istirxaam sidii ina albaraamikata aladiina rumuu ladayka bidaahiya sufru lwujuuhi calayhimu khilacu lmidallati baadiya waa hadalkaasi oo waa istirxaam weeyaan idhaaru dacfi buu noqon karaa dacfigaaga inaad muujisato idhaaru taxasur murugo inaad muujisato tawbiikh buu noqon karaa fakhri buu noqon karaa waxyaabaha kalena waa uu noqon karaa hadalku waay intaa markaynu ka tagno waxaynu tegaynaa dersiga labaad oo khabarka ku saabsan oo adrubu alkhabar la yidhaahdo adrubu alkhabari khabarka noocyadiisa yacni culammada waay ablaableeyeen hadalka oo khabarka way ablaableeyeen oo qaybo ayay u qaybiyeen waxaana qaybaha laga eegayaa qofka lala hadlayo haddii qofka lala hadlayaa uu yahay qof warkaagan og oo ka warqaba markaa isaga badanaa looma sheegaba faa'iidatlkhabar unbaa dee loogu shega wa inanka haddan soo marnay laakiin hadduusan ogeyn markaas saddex buu u qaybsamaa baa layidhi qofka mukhaaabkaaga ah adigaana naftaada ka qiyaasi doonooo qofkan aad la hadlaysaa marba siduu kuu arkayo ama hadalkaaga u qaadanaya ayaad wax ka qiyaasanaysaa taa markaad samaysana dadku saddex unbay kuu noqonayaan baa layidhi nin waaba qof waaba iska kaa rumaysanaya markaad waru sheegtaba hayi hayi hayi buu ku odhanayaayo waa run buu kugu yaqaanaayo shaki kaama qabo oo waa kugu kalsoon yahayoo waa ka ninka labaad xoogaa yaroo shakiya ku jira qofka labaad xoogaa yaroo shakiya ayaa hadalkaaga kaga jira ka saddexaadna waa diidanya saddexdaasay u qaybsamaan waxaynu ka reebnay kii ogaaba kii warka ogaa haddaba ma qofkii maaragtay khaaliyudihni baa la yidhaahdaayo qofka iska khabar maafishka ah ee warkaaga haddii aad u sheegto markiiba rumaysanayaa qofka waxaa la yidhahdaa ibtidaai baa hadalkaa la yidhahdaa ibtidaai addarbu alibtidaai baa la yidhahdaa hadalkana wax tawkiida laguma sameeyo caadi baa loo sheegaa hebel baa safray iyo hebel baa imtixaankii ku baasay iyo hebel baa dhintay iyo hebel baa ilma u dhashay warka aad sheegayso ee wararka noocaas oo kale ah wax laguma sameeyo wax tawkiid la yidhahdo laguma sameeyo waa laga daayaa waayo yacni waxa weeyaan waa qof iska aqbalaya warka aad u sheegtay oo kugu kalsoon oo maaragtay aan wax dhibaato ah aanad ka filaynin iyo diidmoyo inkaar qofka labaad waxaa la yidhaahdaa waa mutaradid ama waa shaakun waa mid shakisan hadalkaaga xoogaa waa ku noqnoqonaya marunba mabeen marka isaga waxa wanaagsan baa leeyahy yustaxsan yustaxsan waxaa wanaagsan in loo adkayo hadalka oo carabtu waxyaabaa ay noo iman doonaan wax ku adkeeyaan oo baa jire waxyaabaha mid ka mid a hal mu'akid in loogu dhufto si shayga uga baxo ka labaad waa munkir waa diidan yahay hadalkaba kaasi isagu waxaa weyaan hadalka waa loo adkaynayaa bimu'akidin wa thaanin wa thaalith mu'akid iyo mid labaad iyo mid saddexaad mu'akidaad fara badan ayaa hadalka loogu adkaynaya waana sida qur-aanka maaragtay makiga ah soomaad arag waxaa ku badan dhaar والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها سديد دارودو استبجوغان سكبضنايين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكاء والأنثى يا والضحى والتين داره أيا استبيها له لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بالخنس الجوال الكنس qur-aanka makiga ah ee nimankii munkiriintii carbeed lagula hadlaya waa qur-aan dhaar badan oo mu'akidaad badan oo adadag ama dadkii maaragtay muslimiinta ahaa ee hilmadiine ee iimaanka qaatay ee iimaanka qaatay ee allihii rasuulka rumeeyey marka qur-aanka loo sheegaya qur-aanka maaragtay madaniga ah dhaartu saa uguma badna waayo waa dad aan munkiriin ahayn oo ogol weeyaan marka saddexdaa heer mid waa laga daynayaa oo wax mu'akida lagu dari maayo midna hal mu'akid baa lagu daraya weliba sunne waa sunne sunne balaaqaa wey yustaxsan in lagu daro hal mu'akid midna waa waajib waa waajib xagga balaaqada ah oo in laba mu'akid iyo saddex iyo wax walba in loogu daro waa waa way way mutaysteen marka had iyo jeer culimmadu waxay ku miisaaliyaan رسل عيسى عليه السلام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نبي الله عيسى wuxuu soo diray laba nin oo isaga ka socda oo qolo inay risaalada gaadhsiiyaan eelo andakiya lagu sheego dabadeedna waa u yimaadeen arsalna ilayhim fakadabuuhuma labadii rasuul ama labadii ergo ee ciise soo diray labadii way beeniyeen facazaznaahumaa bihaalisin mid saddexaad baan ku soo xoojinay oo rasuul saddexaad oo tawkiid isaguna abaa lagu soo lagu soo daray saddex ergaa markay noqdeen waxay idhaahdeen qaaluu innaa ilaykum mursaluun inna annagu mursaluuna kuwo la soo diray baa nahay ilaykum xaggiinna marka waa naadii damiirkii mutakalimiinta iyo innadii xarfu tawkiidka ahayd oo la ysku daray weeyaan muakid laba muakid baa ku jira bay culimadu markaa idhahdeen ilaa markii hore ay beeniyeenoo been baa u hormartay ya id jaa'aha almursaluun fakadabuuhumaa waa beeniyeen mar hadday beeniyeen dee waa dadkaa shakisan soo maa marka waxaa loogu daray markaa markii dambe haddana ay ku soo noqdeen waxay idhaahdeen innaa ilaykum lamursaluun hadalkii waa adkeeyeen iyagoo ku adkaynaya inna iyo waxay idhaahdeen ismiyatlumla wax la yidhahdo jumlada oo ismiye ahoo jumlada ismiyadahayna xoogaa hubuut bay inta badan faa'idaysaa waa innagii shalay soo marnay iyo istimraar innaa ilaykum mursaluun oo weliba la soo hormariyey maxaanku dhahdaa musnad musnadkii la soo hormariyey oo musnadoohigii dib loo dhigay dabadeedna waay beeniyeen haddana soo maaha innaa ilaykum qaaluu maa antum ilaa basharun miluna wamaa anzala araxmaanu min shay in antum laa takdibuun waxay idhaahdeen sawdinkan dad anagoo kale ah oo bashara sawdinka basharka ah waxba idin rumayn mayna naga taga nagala taga wareerka annaga waxba han odhan rasuul baanu nahay nadaaya bay idhahdeen marka maxay idhaahdeen markii saddexaadna qaaluu rabbunaa yaclamu innaa ilaykum la mursaluun rusushii waxay ahayd rabbunaa rabbigeenna ayaa yaclamu nagu og rabbunaa ilaaha baa nagu og allah nagu og ore alla waa ogyahy culammada waxay dhahay hadalka rabbunaa yaclamu jumlada musnadka musnadulahiga waxaa weeyaan dhaar baa ku jirta bay idhahdeen inkastoo adawaatulqasamkii la yaqaanay wallaahi bilaahi aanay ahayn haddana waa dhaar bay idhahdeen rabbunaa yaclamu waa dhaar bay idhahdeen culammadu mar hadday dhaar tahay halkaa weliba waa qasam xeel leer weeyaan dhaartaasay horta uga bilaabeen inaana waa isticmaaleenoo innadii hore waa ku soo celiyeen ilaykum lamursaluuna laam kalena oo maaragtay innada khabarkeeda geliyana way ku dareen marka mu'akidaadkii saddex bay ka dhigeen ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون لمرسلون marka sidaasaa maraatibtaasay yeelanaysaayo mar kasta oo inkaarka iyo diidmadu sii sii adkaataba tawkiidkaa lasii adkaynaya amhiladeyna ayaynu gelaynaa insha allahu tacaala hadalku haddii saddexdaasi aadan aan u dhignayn oo uu iska bedelmo waxaa loo yaqaanaa khuruuju muqtada daahir xagga dambe aynu insha allah ka sharxi doonaa ee qaacidada marka hore aan qaadano alamilatu haadihi alamilatu tani waa tusaayayaashii almihaal lawal kataba waa qoray oo mucaawiyatu mucaawiyatu bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhu ayaa u qoray ilaa axadi cummaalihi barasaabadiisii mid ka mid ah nimankii barasaabada ahaa ee gobollada xukumayay mid ka mid ah ayuu u qoray warqad fa qaala waxa uu ku yidhi waa nin laga soo cawdaye wuxuu yidhi laa yanbaqii ma wanaagsana laa yanbaqii lana inooma fiicna buu yidhi an nasuusa annaasa inaynu dadka ku maamullo an nasuusa inaan maamullo annaasa dadka inaan maamullo siyaasatan waaxidatan siyaasad qura inaan ku maamullo inooma wanaagsana buu yidhi niyo barasaabka ahi laa nalinu jilci mayno oo debicsanaan mayno jamiican xaalaynu dhannahay waxeenumaya inaan isla wada jilicsanaanin oo haddii barasaabku noqdo nin maaragtay jilicsan oo khaliifada muslimiintuna mid jilicsan noqdo oo wax ad adagba dadkii oo madaxa ka garaacan la waayo ee fa yamraxu nnaasu markaa dadkii waa kibrayaan buu yidhi filmacsiyati macsiyadii ku kibrayaan buu yidhi oo had iyo jeer dadweynuhu dee waa inay maaragtay carruurta oo kale ka dhigan yihiin iyo iyo iyo dumarka iyo adadayg bay u yara baahan yihin haddii adadayg waayaan waxa weeye saqajaanka ku badan iyo maaragtay dibjirka iyo tuugga iyo burcadbadeedda iyo daydega iyo jidgooyada iyo dhuljiifka iyo saqajaan baa la waayay dadkaasi jeelal iyo bay hadi jir isaga baahan askari wax soo qooqota sooma marka dadka noocaasa ayaa dee meesha fasahaadinaya haddaynu kulligaan wada jilicsanaan buy walaa nashtadu adkaan mayno buu yidhi inaan wada adkaanin walaa nashtadu adkaan mayno jamiican xaalaynu dhannahay kulligeenna wada adkaan mayno buu yidhi adigii barasaabkii iyo anigii hadhowto loo iman lahaa loo soo ashkatoon lahaa iyo wax ayagiiba iyo inaan wada jilcin buu yidhi oo haddaan jilcnana fa naxmila naasa dadka aan ku xambaarno cafwan cafwan aan adkaanno haddii aan adkaanana aan ku xambaarno dadkii cala almahaaliki halaag haddaynu dadkii gacan bira ku kaxayno kulligeen oo barasaabkii iyo askarigii iyo anigii hadhow loo soo dacwoon lahaa iyo wixiiba biyadin min xadiid dadkii aynu ku kaxayno dee dadkii waxa weeyaan waynu halaagaynaa hadhowna dadku dee way dagaalamayo fitun baa dhacayo oo dee waxa la ruuxaan reeryada aan iska tuurno baa la odhanaya nimankan waa niman xuna adaga marka dadkii baa halkaana ku halaagsamaya maxaynu samaynaynaa marka walaakiin hase yeeshee wuxuu takuunu waad ahaanaysaa caamilow anta adigu waxaad u ahaanaysaa lishiddati adigu dadka soo xanuunji oo soo adkaad ku soo adkow marka waxaad u ahaataa adigu lishiddati adayga iyo wilqildati waanu isla mide adigu taa u aha weyn wa akuunu ana aniguna waxaan u ahaanayaa lira'fati tudhidda inaan dadka u tudho warraxmati hadhow marka warqad la soo qaato aadoo iyadoo la dacwoonayo la yimaado lan barasaabkii hebel hebel ee aad meelhebla dhigatay waa nagu adkaaday nin xun buu noqday dadkii waa wada leeyay qaar buu xirxiday qaar buu sidan u yidhi dee ninka naga qabo dabeedna waa inuu cafi soo qoraayo jeelasha ka sii daaya oo caynkaasoo kaa wixii xoolihii aad ka doonaysay ka dhaafo oo dabeedna iyagoo hadhow mabsuud ah ya ay soo noqdaan laakiin haddii meel loo kala dacwadaba la waayo ya taasi waa dhibaata buule waa siyaasaddii mucaawiya radia allahu tacala canhu wanaagsaneedee lagu yaqaanin marka hadalkaa maxaad ka fahamtay wax mu'akidaada miyaad ku aragtay may waa hadalkii khaliifada oo waa hadal oo maaragtay khaalin min atawkiid sidaa daraaddeed hadalka noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa ay balaaqadu u taqaanaa ibtidaa'i bay yidhahdaan hadalka iska bilowga ah ee qofkii hadalkaaga qaadanaya aad u sheegto maalinka darbiga ibtidaa'igaa bay yidhahdaanoo waa hadalka hadalka qofka khaalidihnigaa loo sheego mihaalka labaad qaala abu tamaam waxau idhi abu tamaam waa ninkii shaacirka ahaayee ينال الفتى من عيشة و من, عي- من, من, من عيشه وهو جاهل ويكتي الفتى في دهره وهو عالم ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكدي الفتى في داره وهو عالم ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم ينال الفتى واهلا بولي نك رقاه واهلا من عيشه نلوشي سايوهلا وهو يسقو جاهل جاهلا waxaad arkaysaa mid jaahil aan waxba aqoonoo nolosha ilaahay u waasiciyey oo u fudaydiyey oo qadada iyo quraacda iyo cashada iyo guriga way ka soo hadhaade dumarka wax magaradkada iyo dibadday ku soo qubaan maalin walba hilib iyo beriis la isku riday baa xagga hor yaalla guriga lasoo tuuray waay wayugtii waa fa- waa faqriyaa alfata qofka raggaahina faqri buu noqdaa ee uu dhibtoodaa fii dahrihi zamankiisa dhexdiisa wa huwa caalimun isagoo cilmi leh waxaa jira nin caalim ahoo cilmi leh oo doctor oodhe dee soona qaban waa soo qaban waayo arsaaqdii waa ku yaraatay meeluu wax ka biil ma haysto soo garan mayse bal labadaa isu eg haddaba wuxuu yidhi walow kaanat ilarsaaqu arsaaqdu hadday ahaanayso arsaaqdu haddii ay ahaan lahayd iyo waxyaabahan la qaybinayaa tajrii mid ku socota calalxijaa caqliga haddii dadku sida u kale caqli waaweyn yihiin ama u kale xoog waaweyn yihiin ama u kale fiican yihiin arsaaqda loogu qaybinayo halagna wayba dhiman lahaayeen marka way halaagsami lahaayeen min jahlihinna jahligooda dartood albahaa'imu soo garan xoolahan iska daaqaya ee ilaahay intuu roobka u shubo saa intay u foofaan intaasoo geed maalintii cunaya ee dhergaya dee haddii aanay ay caqli arrimuhu ku dhisan yihiin dee waxba ma soo heleen ilaa caqli ma laha xayawaanka daaq unbuu garanaya dee haddii u geeda arko u daaqaya haddii kalena een, xataa halkan ka tago xaggaasa ayaa roobku ka daaya qabo garan maayo hilaacii xataa gara- raac garan maayo ee waa iska xayawaan marka arrintu caqli maaha buu leeyahay masaladaas waa masalo maaragtay ay aad gabayaagu uga gabyaanoo ninkaa caalimka ahayn waxba hayn ya kam caaqilin caaqilin acyad madaahibuhu waa kuy odhan jir imisaa nin caaqilaho haddana caqli aad u caqli badan soo qaban waaye wa jaahilin jaahilin tal- ta- ya talqaahu marsuuqan imisaa mid jaahilahoo haddana jaahil sii ah bilaa edaba waxba hayn oo oo isaguna aad arkaysaa inuu wax haysto ya aaday leeyisay yara aadaa maaragtay eh, muxuu waa kii gabayga ninkii gabayga xumaa gab- ka gabiji lakaa culimo badan baa ka gabayday xataa imaamu shaafici baa beyd loo nisbayn jiray Eh, tamu- t- eh, tamuutu lustu fi lqaabaati juucan walaxmu daane yurma lilkilaabi ya tamuutu lustu libaaxyadii waxay ku dhimanayaan fi lqaabaati kaymaha juucan gaajay ugu dhimanayaan libaaxi libaaxa ahaa aad arag garanayso ayaa gaajo ugu baktiyaya waxa weeyaan kaynta walaxmu daani hilibkii idahana yurma lilkilaabi idaa loo tuuraya ya marka abyaad buu xataa isagu kaga qayb qaadanaya halkaa ay- uu sii waday ma garanaysa marka hadalkaa macnihiisu waa maxay waa hadal qof khaaliyudihniya loo yidhi oo aan wax tawkiida lahayn bal eeg hadda yanaalu wuu helaa alfataa qofkii ragga ahaa ee dhallinyarada ahaa wuxuu helaa min ciishi noloshiisii buu gaadhaa wahuwa isagoo jaahilun jaahila wayugdii waa faqriyaayoo waxba waa waayaa alfataa ninka ragga ahi fii dahrihi zamankiisa wahuwa caalim isagoo cilmi leh walow kaanat ilarsaaqu arsaaqdu hadday ahaan lahayd tajri mid ku socota cala alxija caqliga oo sida loo kala caqli badan yahay maaragtay wax loo kala helayo halagna way dhiman lahaayeen idan markaas min jahlihinna jahligooda daraaddood bay dhiman lahaayeen albahayim wax tawkiid ma laha hadalkaas saa hadaldeed hadalkaas waa waa ibtidaayin mithaalka saddexaad waxaa weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila qad xaqiiqa ahe yaclamu allaahu alle waa og yahay waa ogaanayaa almucawiqiina kuwii celinaayey dadka ka celinayay almucawiqiina liqayrihim min alqitaali kuwii ka hor istaagayay dadka dagaalka ka hor istaagayay munaafiqiintii dadka iyaga la midka ah ee munaafiqiintooda kala ah dagaalka ka celinayey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin munaafiqiintaasi daahirka iyo walqaa'iliina kuwii odhanayay liikhwaanihim walaalahooda ay ku odhanayeen walaalahooda munaafiqiinta ee kale waxay ku odhanayeen halumma ilaynaa noo kaalaya noo kaalaya oo muxamed iyo dagaalka ha la raacina ee annaga noo kaalaya saasa ku odhanayaan walaa ya'tuuna ma tegaynin alba'sa dagaalkana may xaadirayn alba'sku alxarbi buu ahaa ilaa qaliilan in yar mooyaane walaa ya'tuuna may tegayn munaafiqiintaasi alba'sa dagaalka may tegayn oo dagaalka iyo goobaha dagaalka kamay soo xaadiraynin ilaa qaliilan qaliilanta waxaad ka dhigi kartaa daraf oo waxaad odhan kartaa ilaa zamanan qaliilan waqti yar mooyaane ama waxaad ka dhigi kartaa masder oo ilaa xuduuran qaliilan tegitaan yar mooyaane tegitaan kale ma lahayn in yaroo istusa oo ay is idhaahdaan yaan laydin ogaan ama ceebta iska soo yaro biiya oo bal ismuujiya oo yaro taga dagaalka dabeedna marka dambena waa soo dhuumanayeenoo yatasallaluuna waa soo siibsiibanayeen waa soo cararayeen aayadda ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay qad qad waa xarfun litaxqiiq waad garanaysaa sida badan maadiga taxqiiq bay ku samaysaa iyo taqriib laakiin mudaaraca in badan taqliil bay ku samaysaa laakiin halkan oo kale waxay ugu jirtaa taxqiiq qad yaclamu allaahu ilaahay waa ogaanayaayo waa ogyahay almucawiqiina kuwii celinayey ee reebayey liqayrihim qayrkood bay ka reebayaan can ilqitaali dagaalka inay tagaan minkum xaalay mucawiqiintaasi idinka idinka mid yihiin oo ay hor istaagayaan marka qadaasaa lagu tuuray hal mu'akid baa lagu sameeyey waa nooca la yaqaano waxaa loo yaqaanaa adarbu alabi baa loo yaqaana adarbu aalabi oo waxa weeyaan qofkaasi xoogaa wuxuu dalbanayaa in loo adkeeyo hadalka oo ma muslimiintay ka mid yihiin kuwa dadka dagaalka ka celinaya ilaa nimanku daahirka islaamka ka mid ahaayeen sidaa daraaddeed qad oo xarfu taxqiiqa ayaa lagu tuuray oo maaragtay takiid faa'iidinaya walqaa'iliina kuwii odhanayay liikhwaanihim walaalahooda kale munaafiqiinta waxay ku odhanayeen halumma ilayna noo kaalaya walaa yaatuuna alba'sa dagaalka mayna tegaynin ilaa qaliilan ilaa zamanan qaliila waqti yar mooyaane hadalkaasi waa waxaa loo yaqaano alabi baa loo yaqaano adarbu alabi baa loo yaqaanaayo shaki qof shakisan baa hadalkaa ee tawkiidka badan aan lahayn lagula hadlaa wa qaala sariyu ninkii sariyu rufaa la odhan jirayna wuxuu yidhi ina albinaa'a idaa manhadda jaanibuhu lam ya'man innaasu an yanhadda baaqiihi in albinaa'a idaa manhadda jaanibuhu lam yaman innaasu an yanhadda baaqiihi ina albinaa'a dhismaha idaa manhadda haddii uu dumo jaanibuhu haddii dhismaha ama guriga dhinac soo dumo lam ya'man innaasu dadku aamin kama noqdaan an yanhadda inuu dumo baaqiihi inta hadhana inay dunto dadku aamin kama noqdaan ina albinaa'a hadalkan tawkiid baa ku jira oo inna ah waynagay odhan jirnay xarfun xasbu tawkiid xarfu nasbin wa tawkiid oo waxaa weeyaan ficil bay la macnaa tahay oo macnaa uakidu bay la macno tahay sideedaba xarfu tawkiid saasaa loo leeyahy marka adayg baa ku jira adayga labaad ee ku jira waxaa weeyaan idaa maa idaa iyo maa haddii ay kulmaana waa taleehdo mid baa zaa'ida yaa daaliban lilfaa'ida maa bacda idaa zaa'ida marka idaadaa zaa'idadaha iyana waa xarfu tawkiid tawkiid bay faa'idaysaa qaacidadaa waa taqaaniin oo ama naxwaha laydinku sheegay ama waa ogtihiinba xuruufta la yidhahdo xuruufu ziyaada kulligeed inay tawkiid faa'idayso ya xaraf kasta oo xarfu ziyaado leeyahay xarafkaasi waa zaa'id tawkiid buu faa'iidaya xarafkaas marka waxa weeyaan idaa maa labadaa mardi maadaasi ay ku jirtaan xarafkaasina waa xarfu tawkiid isaguna waa laba tawkiid ina albinaa'a dhismaha ida man hadda hadduu dumo jaanibuhu dhinaciisu lam ya'man aamin ma noqdo annaasu dadka an yanhadda inay dumaan baaqihiinta soo hadheena marka hadalkaana waxaa loo yaqaanaa inkaari oo waxaad mooddaa inuu leeyahay maye dee gurigii haddii yari dunto inta kale ya ama dowladdii dowladda lafteeda waa guri dowladda haddii maaragtay gobol laga soo qabsado oo ay si degdega gobolkii dib ugu qabsan weydo dee gobol kalena waa lagu darayaa deedna way dumaysaa dowladdaas marka binahan wax kastuu noqon karaa mogti marka hadalkaas waxaa loo yaqaanaa inkaari mar haddii laba tawkiid iyo wax ka badan lagu rido inkaari baa loo yaqaano qof ku diidan baa lagula hadlaa hadalkaa wa qaala abucabaas asafaax abulcabaas asafaax waa khaliifatu alcabaasi waa khaliifadii ugu horreysay banuulcabaas oo waa la garanayaa oo khaliifada khilaafadana waxaa loola baayactamay sanadkii boqol iyo labiiyo soddon waa khaliifka ay ka bilowdaan cabaasiyiintu ka bilaabmaan marka in gacan kulula wuu ahaa laakiin dee wanaagsan oo deeqsi ah oo akhlaaq wanaagsan buu ahaa laakiin dee wixii xukunka wuu u nadiifiyey meesha nimankii umawiyiinta la odhan jirayna wuu baacsaday wuu ugaadhsaday il alla meeshay galaan buu ka daba galay marka abulcabaas waxa uu leeyahay la ucmilanna ka shaqaysiiya oo ku shaqeeya alliina jileec jileec baan ku shaqayn doonaa buu yidhi intaaan madaxnimada hayo dadka dibicsanaan baan kula dhaqmayaa buu yidhi xataa laa yanfaca ilaa aanay wax tarinin ila shiddatu adeeg mooyaane ilaa ay wax kale wax tari waayaan ilaa aan u arko maanta in adeeg loo baahan yahay iyo dadka in qoorta laga guro inta ka horraysa jileec baan kula dhaqmayaa buuli wuxuu idhi walaa ugrimanna karaameeya oo karaameeyey buuli wallaahi waan maamuusi doonaa oo waan karaamayn doonaa waan hagaajin doonaa alkhaasata dadka khaaska ah dadka odayaasha ma garanaysaa cuqaasha iyo salaadiinta iyo shuyuukhda iyo ragga odayaasha ah ee dee dadka u taliya dadkaana si wanaagsan baan u karaamayn doonaa maa aamintuhum intaan uga aaminahay calal caamati caamada ilaa aan isdhaahdo dadka caamaday fidnaynayaan oo dee ay dadka iga horkey aanay dadka iga horkeynin haddaan u arko dadka inay iga horkeynayaan oo igu kicinayaan dee waa qabqabanaya iyagana weligiiba hadduub weynaado duubka oo dhan waan soo xikanaya laakiin inta aanay uga aaminahay inay caamaday ugu kicin oo aanay aanay meesha waalin haa iyagana waan karaamayn doonaa buuli walaa uqmidanna waa galayn doonaa walaa uqmidanna lawallaahi waan dhaaranayaaye uqmidanna galeeya oo galeeya oo galaya sayfi seefteedana waan galaysanayaa buuli oo waxba ku dili maayo xataa yasullahu ilaa uu soo siibo alxaqu xaqa soo siibo seeftaasu marka galka ka soo baxdo waa mar aan xaq uun arkayo dabeedna xaqa aan ku fulinayn wala ucdiyanna waxbaan bixin doonaa wallaahi waa bixin doonaa oo midig iyo bidixba waxbaan ku bixin doonaa oo dadka baytulmaalka iyo wixii arsaaq aan u hayo waa u qaybin doonaa xataa laa araa ilaa aan arag lilcadiyati cadiyada iyo bixinta mawdican meelaan ku bixiyo bal hadda wadaadka hadalkiisa u fiirso khaliifada waxaa la yidhaahdaa laamka muiatun lilqasam baa leh marka dhaar baa meesha ku jirta dhaartii iyo laamkii iyo la ucmilanna oo nuunu tawkiidkaasi in hadalka saddex jeer lagu celiyadoo kale kamid ayay la mid tahay baa laleeyahay marka hadalkaas hadal aad iyo aadoo adag wey waxa uu sidaa u leeyahay talow hadalkan markuu dimeli miya markuu abu muslim alkhuraasaani markiu dilay miya mise waa mar kale aduu khudbadiisa khudbado ka mida wuu khudbadayn jire khudbadiisa caanka ee lasoo qoray mid ka mida wey khudbadaas hadda munaasabadeedii waa yar ilowsanaa marka wuxuu leeyahay oo ku dhaaranayaa inuu maaragtay jileec kula dhaqmi doono dadka ilaa jileecuu anfici waayo u arko meesha in adayg loo baahan yahay inuu dadka maarata khaaska ah culammada iyo madaxda iyo dadkaana inuu aad iyo aad u maamuusi doono karaamayn doono oo hagaajin doono intaanay caamada ku dirin oo dowladda ku kicin inuu maaragtay seeftiisu galaysnaan doonto cidna aanu dilin ilaa xaqu soo siibo oo maaragtay qudaacu duruqa iyo kuwii maaragtay muxaaribiinta ahaa iyo kuwii maaragtay la qisaasaya iyo kuwaa unbuu seefta usoo saari doonaa inuu wax bixin doono ilaa meel wax ku bixiyo waayo hadalladaasu dee waa kolligood waa hadal darbu linkaari baa la yahdaayoo qofkii diidan hadalkiisa ayuu aad iyo aad ula hadlaya ayuu aad iyo aad ula hadlaya marka miaalkaasuna waa miaalka ugu adag tawkiidka hadalkii ugu adkaabaa ku jira miaalka lixaad wuxuu noqonayaa qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi laa tublawunna waa laydin imtixaani doonaayo waa laydin imtixaani doonaa muslimiine fii amwaalikum xoolihiinla laydinku imtixaanaya iyo wa anfusikum naftiinnaba xoolaha bixiya iyo nafta bixiya oo jihaadka gala iyo waxyaabaha la midkaaba waa laydinku imtixaani doonaa walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira ahlu kitaabka iyo gaalada kalebana waxaa ka maqli doontaan dacaayad fara badan weligood inay iyo allahoodba inay maxaan ku dhahdaayey ay dacaadeeyaan muslimiinta oo ay idaacado u furtaan oo ay dhaleeceeyaan oo caayaan taana weligiinba waa maqli doontaan laakiin sabir baa looga baahanyaa waliman sabra waaqafara waliman sabra ninkii sabraawunbaa waxaa weeyaan ululcasmiya halkaana adaygaa ku jira oo laamkaas dhaarta maaragtay ka dambeeya iyo dhaarta iyo nuunu tawkiidka hadalkaasina waxa weeyaan waa hadal inkaari wey waa maqaamka inkaariga lo odhan jiro miaalka u dambeeya waxa weeyaan waa beydkan oo beydkaas weeyaan muu sheegin aniga ima sheegin ninkii tiriye wuxuu idhi wallaahi inii la akhuu himmatin tasmu ila lmajdi walaa tafturu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la akhuu himmatin hami midu saaxiiba baan ahay buu leeyahay shaacirku anigu hami fara badan oo hami weyn waxyaabo badan baan kaku hameeyayaa oo aan doonaya inaan xaqiijiyo gaadho himmadaasoo tasmu ay u kor noqonayso u kor noqonaysa dee ilalmajdi sharafta u kor noqonaysa walaa tafturu aan qaboobaynin oo aan daciifaynin hamigaygu marna ma qaboobaayo oo futuur iyo maaragtay qabow ku dhici maaye mar walba inaan kor ugu socdo oo cilmi aan siyaadaha aan la imaado oo xoolahayga aan badiyo cilmigayga aan badiyo madaxnimadayda meesha ka gaadhaya aan badiyo halkaasaan ku socdaa buu leey markaa isagana waad aragtaayo wallaahi dhaartaas iyo innada lagu tawkiidiya ismiga gashay iyo laahu laamka wallaahi iyo inna iyo laamka intuba waa muakidaad waa muakidaad qaacidadan ka soo raaca marka alqawaacid lilmukhaadabi mukhaadibka ayaa leho ay u sugnaatay alaau xaalaatin qof saddex xaaladood buu leeyahay qofka aad la hadlayso ee mukhaadabkahay saddex xaaladood midunbuu ku sugan yahay saddexdana waa siday adiga kula tahay adigu saad ka malaynaysa w qofka ilaa ada hadalkii sheegaye taloo qofkani macaadiba oo maaratay masaaxiib baa iska tihiinoo ma inaad sheekh tahay buu ku yaqaanaa oo run sheegayso oo ku rumaysan doonaayo waa sidaad qofka ka malaynayso marna waxaad ka malaynaysaa inuu kaa shakisan yahay marna inuu ku diidan yahay ama waaba kuu caddeeyo waan ku diidanahay buu ku yidhi marna waa ku aqbalaya saddexdaa marxaladood midun buu yeelanaya marxaladda afraad inaga iska dayno waxaynu nidhi waa nin warka aad sheegaysaba aan ogeyn waxaan leeyahay og warka aad sheegaysaba waa og yahayoo war la qabaa xiisamale weeyaan markaa kaa waxba dee hadalka u sheegi mayse waayo balaaqadu waxay kuu sheegaysaa hadalkaaga inaad u meel daydo oo calaa qadri alxaaja marba inta looga baahan yahay inaad sheegto meesha looga baahan yahayna aad ka tidhaahdo wakhtiga loo baahan yahayna aad tidhaahdo laakiin aad maanta o dhan iska daldalanto balaaqadu ka hadlima maysa carabtuna kama hadasho marka lilmukhaadabi qofkii aad la hadlaysay alaau xaalaatin saddex xaaladood buu leeyahay waayahay alxaalu luulaa xaaladda hore waxa weeye an yakuuna inuu ahaado qofkii khaaliyad dihni maskaxdiisu miday ka maran tahay min alxukmi xukunka aad sheegi doonto macnaha khabarka aad sheegi doonto ayaa maskaxdiisu ka maran tahay wa fii haadihi alxaal xaalka dhexdiisa ayaa yulqaa ilayhi alkhabaru khabarka loo ridaa macnaha warka loo sheegaa khaaliyan xaaluu warku ka maran yahay min adawaati tawkiid wax adawaatu tawkiid ah laguma daro wayusamaa waxaa lagu magacaabaa haada darbu noocan oo min alkhabari khabara waxaa lagu magacaabaa ibtidaa'iyan adarbu libtidaa'i bale hadduu qof aydaan waxba isku ogeyn oo iska dee daacad isu tihiin markuu kelmad kugu yidhaahdaba walle soo qadimo maxaad u qaadanaysaa wallaahi hebelow hee saaka waan ku soo doonayo e wallaahi waan ku waayo wallaahi uqsimu billaahi uma uqsimu xudhaartiisuba waxa weeye markuu bilaababa waa uqsimu iyo waxa weeye wallaahi iyo waxa weeye ya kuwa dawarsanaya maaragtay uqsimu bilaahi uma uqsimu bilaahi baa ka bilaabaya sheekadaba war adeer waxaad tidhaahdaa waan baahanahay iska dhe ya ya wuxuu ka bilaabayaa wallaahi baan dab naloo shidin wallaahi guriga laa xawla walaa quwata illa billah waxaa weeye wuxuu isleeyahay kolley lagu rumaysan maayo bal horta wallahi iska ka qadin marka waxa weeye qofku haddii uu ku rumaysanayo oo warkaaga qaadanayo aad kalsooni ku qabto adiguna kalsooni isku qabto tawkiid laguma daro hadalka dhaarna laguma daro sidaas muu yahay baa laysaga sheegaa jaa akhuuka min asafar maad ka odhanaysa walaalkaa waa yimi waa naga dambeynta lakin haduu ku dhahdo ka waran ya dee markaasaa wallihii furan yahay hor wallaahi waa yimi annaga been hanagu odhan waa yimi markaasuu furan yahay laakiin marka hore waad isaga sheegi doontaa oo yusamaa haada darbu nooca waxaa lagu magacaabaa min alkhabari xaalu khabar yahay ibtidaa'iyan baa lagu magacaabaa beh xaaladda labaad ee mukhaadabku le waxaa leeyahay waxa weye an yakuuna inuu ahaado mutaradidan mid ku noqnoqonaya filxukmi xukunka ku noqnoqonaya oo talow ma jirtaa mise ma jirtaa ayuu isleeyahay daaliban uu yahay mid dalbanaya an yasila inuu gaadho ilal yaqiini yaqiin inuu gaadho oo waa sidii saa'il oo kale oo waxaad ka dhigan tahay sidii mid wax ku su-aalayo kale uu ka dhigan yahay fii macrifatihi garashadiisa inuu yaqiin ka gaadho ayuu doonayaa warkan wa fii haadihi alxaali xaalkaa dhexdiisana yaxsunu waxaa wanaagsan tawkiiduhu in loo adkeeyo lahu mukhaaabka loo adkeeyo tawkiiduhu hadalka adkayntiisa lahu mukhaaabka loo adkaynayo liyatamakana siduu u galo oo u makansado min nafsihi mukhaaabka naftiisa in loo adkeeyo ayuu u baahan yahay wa yusamaa haada darbu nooca waxaa lagu magacaabaa talabiyan baa lagu magacaabaa ahlulbalaaqa ayaa u istilaaxay waxay idhaahdeen adarbu talabi bay idhaahdaan macnaha waxaa la dalbanayaa in hadalka uu qofku yaqiin ka gaadho ayuu dalbanayaa jaha waxay noqonaysaa an yakuuna inuu ahaado ninkuu munkiran lahu hadalkiiba mid diidan mukhaaibki wuxuu yahay mukhaadibkii wuxuu yahay munkiran mid diidan lahu hadalkii mutakalimku sheegaya waa diidayen wa fii haadihi alxaali xaalka dhexdiisa ayay yejibu waajibaysaa an yu'akada in la adkeeyo alkhabaru khabarka in la adkeeyo bimu'akidin mid lagu adkeeyo ow aktara wax ka fara badan calaa xasabi inkaarihi si waafaqsan diidmadiisa si waafaqsan baa loo adkaynaya mukhaadabka diidmadiisa si waafaqsan baa loo adkaynaya quwatan xagga xoogga quwatulinkaar oo mukhaadabka ku sugan iyo wa dacfan inkaarkiisa hadduu yar yahay dee markaa hal mu'akid baa ku filan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa haada darbu darbigana waxaa lagu magacaabaa inkaariyan baa lagu magacaabaa markaa eeg wadculkhabar khabarka wadcigiisa oo ah ibtidaa'i inuu yahay ama dalabi ama inkaari inuu yahay inamaa huwa calaa xasabi maa yakhduru fii nafsi alqaa'il waa adigu sidaad ka sawarinayso qofkan weeyaan ama dee afkaba kaa yidhi adigaa waxaad sawirinaysaa qofka ku maqlayaa inuu khaaliyudihn yahay ama waxay kula tahay inuu mutaradid yahay ama waxay kula tahay inuu munkir yahay waxaa inoo iman doona markaa arrintaa qaacidada in laga weecdo oo si kale loola dhaqmo qofkii mukhaatabka ahaa waxaana loo yaqaanaa khuruuju lkalaami can muqtada daahir khuruuju lkalaami hadalkii oo ka baxay can muqtada daahiri baa loo yaqaanaa xagga dambe inu insha alla eegi doonaa iyadoo qaacidadaa la khilaafayo baad arki doontaa qaacidadaa saddexdaa hadda lainoo sheegay iyadoo la khilaafayo qaacidada saddexiyo soddonaad waxay leedahay litawkiid alkhabari khabarka adkayntiisa waxaa u sugnaaday oo carabi hadalka markay adkaynaysa waxay ku adkaysaa adawaatun adawaad bay ku adkaysaa adawaadkaasoo kaiiratun fara badan minhaa adawaadka waxaa ka mid a inna wa anna inna waa laysku waafaqsan yahay anna laakiin waa laysku khilaafsan yahay innadaasina waa ta ugu tawkiidka badan qur-aanka haddaad eegto aad iyo aad iyo aad ayaa waxa weeyaan ay u adkaynaysaa u adkaynaysa oo waxyaabaha rabdi la yahdaan way faa'iidaysaa oo meelo aanay wax kala geli karin xuruufulcadafka xataa geli karan bay innadu isku xidhaa hadalka tawkiidna way faa'iidaysaa marka waa xaraf aad iyo aad u sir badan qur-aankana aad iyo aad buu ugu jiraa innadaas marka innadaasaa ka mid ah annadana culammada qaar baa qabto iyaduna tawkiidka way faa'iidanaysaa le annada masarka fii maxalli masr degta oo iyaduna xarfu nasbi waa tawkiid ba waxaa ka mid ah walqasamu dhaartii baa ka mid ah waxaa ka mid a laamu libtidaa laamka la yidhaahdo waxaa ka mid a nuunaa atawkiidi labadii nuuneed ee tawkiidka tii khafiifka ahayd iyo tii cuslayd labaduba tawkiidka waa faa'iideynayaan waa si kala derajo weyn oo mid waxay ka dhigan tahay hal mar in la tawkiiday hadalka midna laba iyo saddex in la tawkiiday waxaa ka mid a axrafu tambiih xuruufu tambiiha kuwa la yidhaahdo ala iyo ama alaa ina awliyaa allahi ala alaa hooyaay hooyadaasi tawkiid wey waa soo jeedin moogta waar hooy soo jeeso markaad soo jeesatana ina awliyaa allahi haddana tawkiid kale laa khawfun calayhim ala inahum hum sufahaa maxay yidhaahdeen an nu'minu kamaa aamana sufahaa qaaluu an nu'minu kamaa aamana sufahaa ala soo jeesta imaqla bay ka dhiganta inahum iyagu hum sufaa damiirulfasli baa ku jira haddana damiirulfasligaas isagna tawkiid buu faa'iideeyaa marka saddexdaa tawkiid ala iyo inna iyo hum sufahaa oo muslimka masaloleyka lagu kala saaray yacni tawkiid meesha u dambaysay baa hadalka la dhigayaa waxaa kaloo ka mid ah xarfutawkiidka ama ama waladii ama iyaduna waa xarfu tambiih lafteedu amadaas marka iyana tawkiid bay faa'idaysaa waxaa faa'iideeya markaa tawkiidka waalxuruufu zaa'ida xuruufta la yidhahdo xuruufu ziyaadada ayaa ayaa ayaa ka mid ah oo xuruufta ziyaadada gelisay waxaa ka mid ahayd min waxaa ka mid ahayd ba laysa zaydun biqaa'imin ya ba baa ka mid ahayd zaa'idada waxaa ka mid ah allahuma salli cala maxamed dee xuruufu zaa'ida waa ay badan yihin xuruufta siyaadada noqoto oo dhan ayaa iyaduna tawkiid faa'iidinaysa waxyaabaha iyana tawkiidka faa'ideeya waxaa ka mid ah qad qaddaa ficilka gelaysa ayaa iyaduna faa'iidaysa amaada shardiyada baa faa'iidaysa amaada shardiyada sheegaysa kuwa ayuu sheegay kuwa kalena waa ay jiraan waxyaabahaas oo dhammi waxyaabaha hadalka lagu adkeeyo weeyaan waayahay bismi illaahi raxmaan raxiim taasaan insha allah ku soo gebagabaynaynaa tamaariintana iska soo akhriya waa ka faa'iidaysanaysaan haddii uu ka shaqaysan yahayna wixii ka shaqay haddii aad waxaad jalsadda ay marka u horaysaa aad su'aalaha iga weydiinaysaana diyaar baanu ahay wasala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed